halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin ah bisha julayna waa afar sannadku waa afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah magaalada beledweyne oo gabdho ay ka furteen makhaayad lagu kariyo cunnada dalka taasoo ay inta badan ka shaqeeyaan gabdho
waxaan bilaabay labada kun iyo lix iyo tobankan ka bilaabay ilaa lix sana camalan shaqadaan haayaa toban ciyaara waa ku korsadaa maasha allah dad badana shaqa abuur u sameeyey oo hataa magaalo dhinac maqaayada u kale ugu furan tahay
waxaa kaloo aad maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo ka socday magaalada qardho muddo bil ah oo lasoo gebagabeeyey kaalimihii heesaha dabacsan iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa wacad ku maray in uu dib u hanan doono dhul isagoo kaashanaya hub casri ah kadib markii ay ciidamadiisu ka baxeen lujanesk oo ah dhulkii ugu dambeeyey ee ukrain ay gacanta ku hayso ee bariga gobolka luhanesk khudbadii habeennimo ee axadda ayaa waxa uu zelenski ku sheegay in ruushka uu xooga saarayo awoodiisa gobolka donbas ee gobolka ukrain ee bariga ukrain iyo in ciidamada ukrain ay kaga jawaabi doonaan hubka riddada dheer oo ay siiyeen xulafada reer galbeedka sida nidaamka gantaalada madaafiicda loo yaqaana u high mobility artillery oo uga yimid dalka maraykanka militariga ukrain ayaa sheegay axaddan inay go'aansadeen in ay kala baxaan dagaalyahanooda ku haray lujaneska sababo la xiriira difaaca kaga imaanaya ciidamada ruushka iyo qalabka ay adeegsanayaan saraakiisha ukrain ayaa si isdaba jooga waxay ugu booriyeen xulafada inay gacan ka geystaan ku xoojinta hubkooda casriga ah si ay uga caawiyaan islamarkaana militarigooda in ay la mid noqdaan militariga dalka ruushka barnaamijka cunnada adduunka ee w f b ayaa ka digaya iska hor imaadka isbeddelka cimilada covid iyo qiimaha cunnada shidaalka iyo bacriminta ee cirka isku sii shareeraya inay khatar gelinayaan xasiloonida iyo rajada horumarka ee gobolka saaxil ee afrika w f b waxa ay ka digtay in mawjado gaajo ah iyo rafaad baahsan oo ka taagan qayb ka mida gobolka saaxil taasoo dadka u horseedaysa rajaxumo iyo horumaro horumarineed oo sannado lagu gaaro hay-addu waxay sheegtay in labaiyo toban dhibic toddoba amaba ku dhowaad saddex iyo toban milyan oo qof ay gaajo darani hayso kuwaasoo ay ku jiraan hal dhibic afar milyan oo qarka u saaran inay macluul u dhintaan waxa ay sheegtay in lix milyan oo carruur ah ay hayso nafaqadarro ba-an taas oo ka dhigaysa in ay u nugul yihiin cudurro iyo xitaa dhimasho haddii aan laga daweyn xaaladahaasi duhur isniin oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa ka furan makhaayad lagu kariyo cunnada dalka kasoo go-a maqaayadan oo maamulkeeda iyo shaqaalaheeduba ay haween yihiin marka laga reebo tiro kooban oo rag ah ayaa waxa ay shaqaabuur u samaysay qoysas badan oo u baahnaa in ay shaqooyin helaan xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray beledweyne maqaayadan oo lagu sameeyo noocyo badan oo ka mid ah cuntada dalka ee loo yaqaano wadaniga ayaa waxay noqotay midii ugu horreysay nooceeda ee magaalada laga furo maqaayaddu waxay kaga duwan tahay maqaayadaha kale ee magaalada ku yaala mulkiilaha ilaa shaqaalaha heer muruqmaal marka laga reebo laba dhalinyaro ah inta kale dhammaantood waa gabdho da-yar ah oo nolosha reerahooda ka maareeya dhaqaalaha ay ka helaan maqaayadda nuurta cabdulaahi maxamed waa milkiilaha maqaayadda waxay idaacadda dhallinyarada v o a uga warantay tirada dhallinyarada ee shaqo abuurka u samaysay iyo qaabka ay ku shaqeeyaan waxaan qabtaa cuntada wadanigaan kariyaa sida muufadoo kale soortoo kaleeta cambuuradoo kale nooce ayadoo ayo nooc leh maasha allah dadka dhamaa naga cuno ilaa dadka dibadda nooga imaada dalxiis ahaan noogu imaada cunto nooga cuno waxaan bilaabay labada kun iyo lix iyo tobankan ka bilaabay ilaa lix sana camalan shaqadaan hayaa toban ciyaara waa ku korsadaa maasha allah dad badana shaqo abuur u sameeyey oo hataa magaalo dhinac maqaayada u kale ugu furan tahay maqaayadan ilaa afar shaqaalaha ka shaqeeya oo wiilal iyo gabdhaba le waxaan ku doortay caafimaadka inuu ku jiraa la ogaaday wax wadaniga oo wax banaanka oo banaanka laga keenay is waxba tarin laastan wadanka lagu kari inay waxtar leedahay aan ku doortay waxaan imaadaa laba iyo tobankii wax dhimanaan imaadaa waxaan ka tagaaday koob iyo toban saac ilaa laba iyo tobanka saac oo kalean ka tagaa aad iyo aad ay u jecel yihiin wallaahi shaqadan wax badanaan kula kulmay aqabada laagsa alxamdulilah saasay tan haddana waa ilaahay iga soo cawado aqabada waxaa kamid dada intay badar ku lunaan kula dagaalayo haddana waa kaa sii ordaayaanba waa midda la yaab kale dabka wallaahi dabkan aad u yahay laas midda aqar ilaahay iguma daro maasha allah ilmeygaan ku korsadaa camal kaloon aqaano hadda aan qaban karo ma jiro waa ku qanacsana waxaan sameeya wax kale shaqo kaloon aqaano ma jirta laakiin waa ku qanacsana ciyaalkayga waa ku korsadaa waa ku waxbartaa maasha allah way ii fiican yihiin qofka walaalo markaas ii soo baada waxaan doonaan ka siiyaa qof xurnimadaa ku shaqaysanaysaa waana ku qanacsana marna waa ka maaraya marna kama maarmaya alxamdulilah hadda maciishadina maa nagu kaadi wax lasoo gadi karaa mau jiraan wax kastoo iska qaali cuntada wadani waxaausaad uun meesha soo jibnahaanaan soo dhigtaa kadibna waxayga waa iska yareeraysaa dadka waxooda waa iska siiyaa nuurta cabdulaahi ayaa sheegtay in cuntada ay kariso dadku ay jecel yihiin qiimaha ugu sarreeya ee dadka wax kaga iibisana uu yahay hal dollar laakiin iyada iyo shaqaalaha kale ee ka shaqeeya dhaqaale ku filan ay ka helaan ilaa xad maqaayadooda muufada xabadii waxaan gadaa iyo macsaradeeda imoos toddobaatan sint wax iigu badan waa hal doolar adi waa masaakiin uroon waayo maasha allah intuu ilaahayga calif ilaa toddobaatan doolar siddeetan doolar marka waxba lagama helo lixdan doolar lacag waa la helaya insha allah cuntada raggaa u badan dumarkan wax waa iska yimaada laas raggaa u badan dadka guryaha jooga inay shaqaystaan ay fadhiga ka kacaan inuu fadhi waxba taraynin intaasaa fariin usoo jeedinaya shaqadu way wanaagsan tahay marra dhib la kuna marra dheef la kuna in la shaqaystaa fiican wanaagsan shaqada aaday u dhib badan tahay shaqa in la qabto shaqada u dhib badan waayo laasaysay tahayna waa lagu nafisaya waa ku faraxsana waana ku qanacsanaya alxamdulilah
qaar ka mid ah dhallinyarada fursadaha shaqo ka helay maqaayadda nuurto ayaa waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin shaqo abuurka loo sameeyey magacaygu waa muna axmanuur waxaana ka shaqeeyaa maqaayadan waxaana ka dhaqaa alaabta shaqadeeda waa maqaayadan waxaana ka dhaqaa alaabta raashiinka karyada dadkan wax waa siiyaa ilaa saddex sanaa ka shaqeeyaa aad iyo aad si fiican oo ku qanacsanahay nolosha reerkaya ka maareeyaa oo wax walba waa ka qabsadaa shaqadan shaqala-aanayna ii dhaantaa waana ku faraxsanahay magacayga waxaa waaye cibaado oo cibaado xasan xuseen weeye maqaayadanan ka shaqeeyaa cuntada oo wadanigaa kariyaa maasha allah waayin ilaa shan sanaan ka shaqeeyahaynaa haa maasha allah waaye waan ku qanacsanahay shaqada way dhib badan tahay laakiin shaqala-aanay dhaantaa haa maasha allah waa ka maareeyaa waa ku faraxsanahay bulshada waxaan dhahayaa inay shaqaystaan ay fadhi ka kacaan ayaan dhahayaa shaqala-aanta dalka ka jirta ayaa dhalinyaro badan waxay ku qasabtay in dalka ay ka tahriibaan iyagoo raadinaya sidii ay shaqo ku heli lahaayeen laakiin waxaa jira dhalinyaro dadaal badan u galay sidii ay shaqo ku heli lahaayeen iyagoo dalkooda jooga islamarkaana ay uga maarmi lahaayeen in dalka dibaddiisa ay nolol iyo shaqaba ka raadsadaan xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
aad ayaad umahadsan tahay xuseen haatanna dhegaystayaal waxaan idin leexinaynaa dhinaca heesaha dabacsan ee idaacaddu idinku tala gashay dohornimo
adxilaahaygio xaaskaygi namatay guri xalaala joogo xilweyn baa na saaranay xigtadiyo qaraabada xagigiyo xagaagaba waninaan xadoornaa hol haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogno kol haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogno xilweyn baa na saarane xigtadiyo qaraabada xagigiyo xagaagaba wahina xadoorna isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibigu tira anna xayaatii kugu ira isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaatii kugu ira waxanoy xagayga qalbigu qalbigu wuu xasilaya hadduna istaagtaa isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaatii kugu ira isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaatii kugu ira xabiibi xagayga qalbigu qalbigu wuu xasilayaa xaaduna istartaa burux looxan toobshaay xaragaba dhalatay burux looxan toobshaay xaragaba dhalatay xubna dabacsan leeye tii xiskayga deeqday burux looxan toobshaay xaragaba dhalatay burux looxan toobshaay xaragaba dhalatay xubna dabacsan leeye tii xiskayga deeqay
heestaasi xagga iyo xaggaagaba waa xaggayga iyo xaggaagaba waa inaan xurmaynaa buu yidri waxa uu ahaa fanaanka axmed rooble cali dayax weli waxaad degeysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ayaad ugala socotaan magaalada washington magaalada qardho ee maamul goboleedka puntland waxaa lagu soo gebagabeeyey tartan sboortis oo socday muddo bil ah kaas oo ay ka qayb galeen kooxo ka kala socday degmooyin ka tirsan maamulka cayaartii kama dambaysta ahayd iyo sida loogu kala guulaystay tartankan kubadda cagta ahaa ayaa waxaa warbixintan ka soo diray magaalada boosaaso wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf tartan ciyaareedka lagu soo gebagabeeyey garoonka ah kubadda cagta boobe ee magaalada qardho ayaa waxaa ciyaarihii kama dambaysta ahaa iska hor yimi kooxaha degmooyinka qardho iyo weliba bandarbeyla oo ka wada tirsan gobolka karkaar waxaana uu ka mid ahaa tartan soconaya muddo bil ah oo u dhexeeyey dhallinyaro laga soo kala xulay siddeed degmo iyo weliba hal deegaan ciyaartan oo ku bilaabatay xiise gaar ah iyo weliba in dhallinyarada labada kooxood mid walba uu abuurayo fursad uu ku guulaysan karo ayaa haddana laba gool iyo waxba waxaa ku adkaatay kooxda degmada bandarbeyla xaflad lagu dhiirigelinayey dhallinyaradaasi oo lagu qabtay magaalada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha bahda isboortiga magaalada iyo weliba bulshada qaybaheeda kala duwan gudoomiyaha ciyaaraha magaalada qardho cabdiqani maxamed cartan iyo agaasimaha waaxda ciyaaraha wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada ee ciyaaraha puntland maxamed maxamuud burci ayaa sheegay in tartankan inta uu socday dhallinyarada ay kaga mashquuleen falalka foosha xun ee ka dhaca mararka qaarkood mooyinka dhallinyarada isboortska dhiirigelisay isboortsku waa door muhiim ah haddaan dhallinyarada la mashquulinna waa dareemi karaysaana dhallinyaradu tahriib iyo falal lajiya baa ku imaanaya waxaanu ogsoonnahay muddadii koobkaasi socday inaana wax kale lagu mashquulin waxa keliyoo lagu mashquulaya waxay ahayd waryaa galabsi dheelaya iyaa ciyaara iyaa badyabaheed magaaladan wax ka dhici jiray dabaaldegyo taas waxaa keenaysa isboortsku inuu yahay door muhiima ka qaato hadalka waa ku dheeraaday xafladdu waa inoo furan tahay biladaha iyo shahaadooyinka iyo laacibtinimada iyo wax walbana waxaan bixin doonaa iyo kooxda kaalinta koowaad gashay iyo kaalinta labaad gashay abaalmarinteeda la siinayo lacageedna waa ku wareejin doonaa waxaa kaloo socda tartankii guud ee sagaalka kooxood ee heer puntland oo hadda si habsameel u socda taasi waxay noo saamaxaysaa in sanadkii hore wixii nagu dhacay aanay nagu dhicin oo ciyaartooy puntland maanta u ciyaarta aan laga tegin oo ciyaartooyin kasta maanta la garanayo heerka uu matelayo awooddiisa akhlaaqdiisa ciyaaryahan walba oo tartamada ka qaybgelayaan waxaan heli doonaa haddii aan la idmo xul puntland matela oo ah xulkii ugu muhiimsanaa ugu cajiibsanaa ama ugu qaalisanaa bacdamaa tartamo la qabtay tartamadani ma noqon doonaan kuwo dhammaad ah wasaaradda iyo xiriirku waxay ka wada fadhiisteen tartanka horyaalka puntland inuu sanadna noqon doono sanad walba gobollada lagu tartami doono heerka sagaalka kooxoodna ay ku tartami doonaan tartankan ciyaaraha gobolladuna uu noqon doono tartan sanadla'ah sanad kastaba dhaca haddii rabbi idmo ciyaarahan degmooyinkana saas in laagba nagu qorshaysan yihiin gobolkan karkaar maanta keliya kuma koobnaan doonaan dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka karkaar cabdicasiis yuusuf caamir oo docdiisa ka hadlayey kulankan lagu dhiirigelinayay dhallinyarada ka qaybgalay ciyaaraha ayaa ugu baaqay in mar kasta ay isku muujiyaan wanaag iyo weliba saaxiibtinimo maadaama kubaddu ay qayb ka tahay annaga gaar ahaan gobol ahaan waxaa farxad noo ah inay dhallinyaradu isdhex gasho isboortiska iyaga degaankooda barato degmooyinku isbartaaniin dhallinyaradu isbarato laisu soo hiloobo ninka dhallinyarada galabta hallanka ku ciyaaray oo toddobada degmo iyo degaanka sheer bay isugu yimaadeen berri inuuna ku qoolon degaan uu tago waayo kii saaxiibkiisa kubadda la ciyaaraya buu ka helayaa kubaddu waa isdhexgal waa caafimaad waa waxyaalo badan bay horjogtaa marka annaga gaar ahaan waxay noo tahay maadaama uu koobka noo qabsamay farxad gaar ah degmooyinka iyaga qaar ka mid a dhallinyaradii ka qaybgalaysay tartankaasi oo abaalmarino la guddoonsiiyey ayaa ka warramay dareenkooda ku aadan waxyaabihii ay ka dhaxleen intii uu tartanka uu socday bismillaah horta aad baan u faraxsanahay shucuurteedan lama soo koobi karo waxaan noqday caawa laacibka ama besti balayer koobkii degmooyinka gobolka karkaar iyo deegaanka sheerbey aad baan u faraxsanahay wallaahi ma filayn laakiin waa dadaal aan sameeyey oo dheeriya baan kula imi dee waxaan u malaynayaa waxaan u malaynayaa inaanu ahayn tiimka ugu awoodda badnaa maadaama aan koobka qaadnay dhigay qarnana halkan waxaan leeyahay badiyaabo waa bahdeen waan u hambaliyeen iyagana kaalinta labaad bay galeen aad ugu faraxsanaa inaan noqdo difaaci ugu fiicnaa koobka degmooyinka gobolka karkaar iyo deegaanka sheerbi waana waxaan filayay insha allah inaan noqdo besti defender yuusu maxamuud v o e boosaaso
sheekaba sheekay keenta ayaan maqli jiray yuusuf maxamuud yuusuf ciyaarihii buuna xasuusiyey kuwii caalamkana waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kooxda arsenaal ee kubadda cagta ayaa si rasmiya ugu dhawaaqday inay la soo wareegeen ciyaaryahan gabriel hisos kaasoo weerarka uga ciyaari jiray kooxda manchester city waxaana ay sheegeen inay kula wareegeen shan iyo afartan milyan oo baan waryahanka reer brazil ee hisos ayaa waxa uu noqonayaa ciyaartooygii afraad ee tababare michael arteta uu ku biiriyo kooxdiisa arsenal oo dib u habeen ku samaynayo tan iyo inta uu furmay suuqa kala iibsiga hisos ayaa kooxdiisii hore ee manchester city u dhaliyey shan iyo sagaashan gool laba boqol lix iyo soddon kulan oo u saftay isagoo ka tirsanaa shantii sano iyo barkii lasoo dhaafay ciyaaryahan hisos ayaa waxa uu ku biirayaa xidigaha kale ah fabio fiera mataner iyo markinos oo kooxda arsenal ay horey ula wareegeen kooxda manchester united-na waxa ay dadaal ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen ciyaaryahan bolo debala kaas oo qandaraaskii uu kula jiray kooxda yuventus uu u dhammaaday tababare tanhaag ayaa waxa uu doonayaa in xiddigan uu ku adkeeyo shaxdiisa xil ciyaareedka soo socda isagoo qaab bilaash ah ku heli karaa bidixlaha u dhashay dalka argentiin ee dibala ayaana waxaa kooxda yuventus uu ka tegay markii uu xil ciyaareedkan dhammaaday isagoo ilaa iyo hadda aan koox ku biirin kooxda arsenaal ayaa sidoo kale ku dadaalaysa inay hesho saxiixa ciyaaryahankan iyadoo sidoo kalena kooxaha inter milan iyo ac milan ay si weyn u doonayaan manchester united ayaa dhinaca kale waxa ay doonaysaa inay sii xajisato weerayahankooda christiano ronaldo kaasoo uu haddii kasii mid ahaado ay u noqonayso in sagaal iyo toban sano kadib markii ugu horreysay uusan ka ciyaarin koobka horyaallada yurub ronaldo ayaa la sheegay inuu weydiistay kooxdiisa manchester united inuu isaga tago laakiin tababare tenhaag ayaa hore u sheegay inuu qayb ka yahay qorshihiisa mustaqbalka neymar de silvana waxaa laga doonayaa kooxda newcastle united iyadoo la sheegay inuusan wanaagsanayn xiriirka kala dhexeeya milkiilaha kooxda baris san german ee kubadda cagta naasir khaliifa neymar ayaa xil ciyaareedkii lasoo dhaafay dareemay inuusan ku haysanin qiimihii badnaa ee loo hayay tan iyo intii uu kooxdaasi tegay ciyaaryahan leonel messi iyadoo sidoo kalena mudnaanta koowaad ee kooxda la siinayo ciyaaryahanka da'da yar ee embabe xiriirka neymar iyo naasir khaliifa oan wanaagsanayn dartiis ayaa waxaa laga yaabaa in ciyaaryahanka ay lacago ku faraqdo kooxda newcastle united oo dhowaan ay iibsadeen maalqabeenno u dhashay dalka sacuudiga dhinaca kale ciyaaryahan mictarian oo qadka dhex uga ciyaarayay kooxda roma ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda inter milan ee kubadda cagta mictarian ayaana si xora ugu biiray kooxda inter milan kadib markii uu dhammaaday qandaraaskii uu kula jiray kooxdiisa roma dhinaca kale ciyaaryahan lotero martines oo weerarka uga ciyaarayay kooxda inter milan ayaa isagana sheegay inuu sii joogayo kooxdiisa inter martines ayaa waxaa doonayay kooxo ay ka mid yihiin barcelona bayer munikh iyo kooxda kale ee b s g wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo wararkii cayaaraha ayaad maqlayseen haatana mar kale ayaan u leexanaynaa kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay gacaladaydii hay gowracdee garta u daaya fanaanka maxamuud xaaji cali gaywarow
midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya jacaylku haadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacaylku haadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya ilay garaaboo la ii geli maan ku gamilaaye ilay garaaboo la ii geli maan ku gamilaaye haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediioo garashadeedii sidaan u geysay haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediioo garashadeedii sidaan u geysay gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya
hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan gacaladaydii hay gowracday garta u daaya marka wuxuu leeyay gardarraba ma leh marra waaxid maxamuud xaaji cali gaywarow ayaan kusoo gebagabeynaynaa codkiisa iyo heesta gacaladaydii dhinaca farsamada idaacadda waxa uu ahaa ismaaciil xuseen farjar waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan tan iyo kulan dambe nabadgelyo
ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay garteed tahay inay garteed tahay inay garteed tahay gef aan sameeyey gunteeda baaraa inay garteed tahay